Bulshada ku nool magaalada Balli-Gubadle ayaa Wasaaradda Caafimaadka gobolka Howd ku wareejiyay dhul loogu talagalay Cusbitaalka Maanka ee gobolkaasi. Dhulkan ayaa laga dhisi doonaa Cusbitaalka Dhimirka kaasoo ay baahi badan u qabaan bulshada ku nool magaalada Balli-Gubadle ee gobolka Howd. Qaar ka mid ah bulshada Balli-Gubadle oo dhulka ku wareejiyay ayaa ka warbixiyay dhulka ay wareejiyeen.
halkan maanta waxaan idinku wareejinaynaa waan doonayaa wasaaradda caafimaadka inaan ku wareejino dhul dhulkaasoo laga dhisi doono cusbitaalka dhimirka ee gobolka hawd insha allahu cusbitaalkaasoo aynu baahi weyn u qabno maadaama gobolkan uu yahay gobol xuduuda duruufo badan oo aanu ognahay oo ku xeeran in ay jiraan dadkuna isu tallaabayo dhinacan iyo dhinacanba u socdo waxaan ka codsanaynaa boodhka dhimirka cusbitaalada dhimirka maamula ee jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweynaha qaranka iyo wasaaradda caafimaadka oo aan maanta dhulkan ku wareejinaynaba in sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalana lagu fuliyo insha allah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka Howd Zamzam Maxamed Saalax ayaa u mahad celisay bulshada degmada Balli-Gubadle iyaga oo hay-adaha iyo ganacsatada ugu baaqay inay soo xiindaabaan dhismaha dhulka.
inay na guddoonsiiyeen dhulka aadka u ballaadhan waayo meesha cisbitaal dhimir noqon karta waa inay noqoto meel ay dadku ku lugayn karaan adeegyo badanna ka heli karaan waxaan aad iyo aada uga mahadnaqayaa guddoomiyaha iyo maayarka iyo golaha xildhibaanada kulligoodba inayna guddoonsiiyeen dhulkaa annaguna insha allah waanu ka shaqayn doonaa waananu muxuuaha wasiir kale waan kula noqonayaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan leh aanu halkaa uga dhisno maadaama ay tahay dhul cross bordera oo dadku soo gelitaankoodu aada u badan yihiin waxaana loo sheegay xaaladda dadka caafimaadka ee dhibaatada ka qaba xagga maanku inay aada ugu badan yihiin sidaa darteed ayaa baahiyahoodii hore ay ugu horreysiiyeen tan inaanu kala howlgallo annagana waa noo farxad waxaan ka codsanayaa hablaha gobolka iyaga u dhashay iyo inamadaba in iyaga laftirkooduna dayrka ay marka hore xayndaabka soo xidhaan markaa kale waa baaqaan u dirayo hablaha gobolka u dhashay inay sida ugu dhaqsaha badan leh iyo inamaduba iyo ganacsataduba inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay u soo xayndaabaan oon maalinta dambe soo noqonno aan u nimaadno isaga oo dayrkiisu dhisan yahay annaguna aan howshiisa bilowno Dhulkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya in la xanaaneeyo dadka dhimirkala kuwaasi oo ku nool magaalada Balli-Gubadle ee gobolka Howd.